keliya qofka inuusan dhihin aniga injineeraan ahay aniga waxaan ahay xisaabiye aniga waxaan ahay looyar
waxay ku howlan yihiin diyaarinta jalaato laga sameeyey buskud nuucyo ka mid ah qudaarta oo la raaciyey waxyaabo kale oo loogu talagalay halkanina waa goob ay u soo doontaan macaamiisha ku xiran dalabaadkooda kadib salaada maqrib
meesha waxaan ku hayno ama waxa aan samayno waxay tahay qudaartii dalka oo aan u bedelno icecream sida cambaha cananaaska mooska qaraha iyo mataqaanaa qudaarta la halmaala waa xamse xaaji baasto oo ka mid ah maamulka xaruntan wuxuu sheegayaa waxa ku dhiirageliyey inay furaan goobtan lagu iibiyo jalaatada waxaan ugu kalifa waxay tahay markii aan aragnay jalaatooyinka dalka yaal oo xaqiiqatan oo aanan ka samaysnayn wax orgaanig ah fikirka iyo aragtida halkaas ayuu ka yimid in wax orgaanig ah oo caafimaad leh isla markaasna qofka manaha loogu bedelo jalaato oo uu ku raaxaysto samaynta jalaatada waxaa u qaabilsan koox u diyaarsan xamse waxa uu inala wadaagayaa inta heer oo ay marto si loo soo saaro jalaatadan mashiinka waa friiser marka hore laakiin qudaartiiyo noolaan soo qaadaynaa qudaartiyaa la garaacaa waxaa laga dhigayaa daqiiq kadibna waxaa lagu darayaa wixii anaga noo qaaska ahaay oo caanaha uu ka mid yahay kadib waa la duubaa marka qudaartii hadda laba daqiiq ka hor aa u jeeday ayaa waxay isku beddelayay jalaato iyadoo qofka bini'aadanka ah uu garaacayo marka waa intaas keliya kuuma koobna howshan wuxuu kaloo ku shaqeeyaa takhasuskii uu bartay markayga hore electri electroniga ayaan bartay oo ah mataqaanaa korontada saasay taa waana ku shaqeeyaa shaqadaanna waan ku daray oo ah jalaatada marka qofka bini'aadanka ah waxaa caadi u ah in wixii uu soo bartay mararka qaarkood waxaan ahayn inuu ku shaqeeyo taasna aniga waxaan u ah example dhallinyarada dalkan joogo in aysan qof walba uusan sugin wixii uu bartay keliya inuusan ku shaqaynin wix alla wixii fursadda ama jaaniska ilaaha uu siiyo inuu ka midho dhaliyo oo shaqo uu u bedelo da-du ma reebto macaamiisha halkan usoo jalaato doonta qaarkood ayaa ku tixan sida fardooso saciid waxaan usoo doontaa iskareemkan noocaanka badan meeshaan swiid aan rool ah muddo badan ayaan ku taxnaa waa imaan jiray waxaa ugu soo laalaabtaa tayada iyo jalaatada macaankeeda xamse wuxuu rumaysan yahay in qofka waxbartay aysan jirin wax u diidaya inuu ka shaqeeyo howlaha sidan oo kale ah
fursad walba oo ganacsi ama hal awuur ay ku samayn karaan in ay ka faa'iidaystaan keliya qofka inuusan dhihin aniga injineeraan ahay aniga waxaan ahay xisaabiye aniga waxaan ahay looyar balse inuu wix alla wixii uu qaban karo uu fikir ganacsi uu bedeli karo oo ummaddiisa uu ugu adeegi karo inuu ka faa'iidaysto aqoonta adiga aad soo barata adiga ayaa leh ma kaa baxayso hadda maanta haddii aniga aan injineer electric aan ahay haddaan mashiinkaas garaaco oo jalaatadaas aan sameeyo aqoontii electriga aan lahay marnaba igama baxayso dhallinyarada waxbaratay oo inta badan lagu dhaliili jiray inay uun sugaan xafiis ay ka shaqo bilaabaan ayaa sanadahan u muuqata aragtidaasi mid sii dhammaanaysa aragtida ay hirgeliyeen xamse iyo saaxiibadiisna waa fariin kale oo mudan in hal abuur lagu daro fikradaha banaanyaalka ah